wax kale uma soo istaagin arrinkan hadda uu guddoomiyaha ka hadlay guddoomiyaha si fiican u sharax oo uma baahnayn hadda in meel looga laabta ma jiro laakiin waxaan rabaa hal kelima inaan ku daro mararka qaarkood golahan marka uu hadlaayo iyo waxyaabaha laga hadlaayo ayaa waxaa u baahan in laga fiirsado ma aha dimuqraadiyada golahan wax walba in looga hadlo in loo fahmaa ma aha dimuqraadiyada la sheegaayo maba aqoonsanid aniga waxa la yidhaha dimuqraadiyad dimuqraadiyad diinta islaamka dhigayso dimuqraadiyada gaalada ma aha tan diinta islaamka ay dhigayso horta in la fahmaa muhiim waayo dib ha loo fiiriyo oo qoon haddaan diinta loo lahayn ha la soo barto qof kasta oo muslimna eh waxaa waajib ku ah in diintiisuu barto waajib calaynaa waayo inaan diinta anada baranno bilxaqiiqa sharcigaa nagula soo celcelinaayo ma ilaahan idinku dhaariye guddoomiyaha wuxuu ka hadlaaye maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta annaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya xaggeen ku adkarsannaa yaa asal noo ah waar asalka annaga diinta waaya diin kale ma lihin annaga sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakda ah horta manaloo sheegi karaa wasak waayo quran waayo sharci ma aha haddaan idiin sheegayaa wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meeshan mana ogolaanayo haddaan idiin sheegaynaa sharcigaas lagu daba dhegan yahay waddan kastaba sharci iyo shuruucuu leeyahay annaga ma sharci gaalan ku dhaqanaa gaalada sharcigeennaa intaa inta keennaa shacabku dhaqaynaa waxaan bilaahi calaykum aada maalin kasta dabada nooga waddaan maxay tahay maxaa loo diidan yahay maxaa loo keeni laayahay maxaa loo leeya maxay tahay waxaas wasakh waaye qurun waaye sharci ma aha shaytaan waaye mana la keenayo inta maxaad noo sheegayseen marka bikulli ixtiraam mudanayaasha waa idin ixtiraamaynaa na ixtiraama maamulka annagaa mas-uulka ah wax xunna inta inaan keeno diyaar uma nihin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu leeyahay waqad nazala calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiidin hayrihi war aayaadkii ilaahay maan ku kufrinayna annaga ma waxaan shareecadayna qablin baad rabtiin in antaa meeshaan kayn aadnoo tirahdaan waa loo diidan aadna leedihiin sharciga gaalada ninkii ku qanacsan gaalada ha aado annaga gaala ma nihin sharci gaalana inta ma keenayn annaga gaal ninkii ku qanacsanna gurigiisa u taga ha soo qanciya asaga ma qancinayno gaalada annaga annaga ilaahayaan qancinaynaa diintiisaan qancinaynaa bikulli ixtiraam mudanayaasha waa idinka xishoonaynaa mas-uuliyiinaad tihiin mas-uuliyiinaad tihiin mas-uuliyiinaad tihiin waajib waxaa idinka saaran shac xildhibaanaan ahad leedahayaad xildhibaan u tahay ma shacab soomaaliyed xildhibaan u tahay mise gaal aad shacabkiisaad aad xildhibaan u tahay waayo waxaana loogu keena xumaanta badan horta war ilaahan ku dhaariya ma waxaana wax la sheegi karaa guddoomiyaha intuu ka akrinayo waxaasaan idinkala xishoonaynaa hortiina ka sheegnee waa inoola daba taagintay maalin kasta xoolaha shaydaan xoolo shaydaan annagu inta ma keenayno mana ogolaan karno wax diinta looga baxaan inta ma keenayno annaga ma keenayno mana naga sugaysaan cidda aan ugu xishoonaynana ma leh war isku xishooda ha nagu kicinina dhiigga maalin kasta wax naareeda inta la soo qorqoraa waxaa lee adduunkaad diidan adduunkaad wari annaga adduun adduun soomaaliyaan leh annaga maxay ta adduunkaad noo sheegaysaan confession confession gaalada waxay qabtay ilaa qabtay annaga dadka annaga wixii dan waxaan intu keenayna annaga confessionkana waxaan dalka annaga iyo dadka annaga aan maslaxa u ahayna uma ogolaanayno naga daaya naga daaya naga daaya waryaha ummadda soomaaliyeed oo mas-uulka tihi markaasaa futaan wax laisgilina inta noo keenaysa waryaada waxaas maxay tabaas wasakdaas iyo qashinkaas oo weliba aad noola daba taagan tihiin war waxaas naga daaya ilaahigana ka cabsada muslimaad tihiin qofkii muslimnimada ka baxay oo gaal naqday gaalnimadiis ha aado qofkii muslim ana waxaan annaga qabna inuu raaco waayo dastuurkan iyo shareecadan islaamka war dastuurkan aan ku dhaqannaa muxuu sheegaa aaway waxaad akhrineyseen dastuurkan muxuu sheegaa muxuu sheegaa kan muxuu sheegaa ma wax kan ka baxsanaa rabti inaan inta keenno
mahadsanid guddoomiyaha
wale annaga inta iskama fafadhin meeshaan dad waaweynaan carruurna ma nihin mana garan li'in waxa wanaagsan waxuuna ma garan li'in markaasaa sidii ciyaalka inta inta meesha istaagtaa aad waxaad noo keenaysaan waxaan diinta islaamka ay shuqul ku leeyahay